xifdinta qur-aanka kariimka waa mid ka mid ah caadooyinka wanaagsan ee laga dhaxlo dhaqanka islaamka waana sharaf ay dadku ku helaan darajo sare adduun iyo aakhiraba axmed cusmaan maxamed waxa uu ka mid yahay macalimiinta dugsiga qur-aanka ee magaalada jowhar waxa uu ka warbixiyey heerka waxbarashada caruurta isigoo noosta ka xariiqay in waalidiintu ay door muhiim ah ka cayaaraan horumarinta barashada qur-aanka kariimka ee caruurtooda waalidiinta iyo macadka xiriirka ka dhexeeya horta waa xiriir xoog leh aan ugu talagalnay muhiimadda waxaan saarnay maadaama waxaan baraynaa ubad u yihiin waxaa noo kaystay waalid mas-uuliyadda waxay naga saaran tahay waalidka iyo macalinka ay mas-uuliyad ka saaran tahay macalimiintu markay iyo maamulka waxay diiradda saareen in horta xiriir joogto ahaan ka dhexayso hadday noqoto qaybta internetka hadday noqoto hadday noqoto xagga teleefonoodka xagga kulanka intaba waa wada sameynay si waalidkii anaga xiriir oo qoto dheer ugu dhexayso oo isla socono wax walba kusoo diriso waxaa kaloo bulshada degmada jowhar ugu baaqaya waxbarashada in ay ubadkooda horta wax baraan qofka markao cunuga aad soo saarto wax u yaqaano asigaa wax qabsan karo adduunyadiisana raacsan karo waxa u hore aad baraysiin horta waa inay ahaato qur-aanka xifdiga inaad bartaan kadibna tacliintii kale maadiga waa inaad bartaan cunuga aqoon maadi inuu leeyahay aqoon diini leeyahay taas waa muhiimad cunuga haddii la dhaho qur-aanka bis ayuu ku okaanaya lafdiga qur-aanka la bara hadii la dhaho inay mushaakila ka imaays waa in la bara cunugana qur-aanka maadiga isoo wax u qabsan karo asigaa hadhow hagaaga wax toosa waa aragtaan bulshada maanta ee ciyaalka qaar inay yihiin waxbarasho la-aan qaar inay dhibaatooyin badan haysato ubadka ah waxaana sabab u ah waalidka waalidka una muhiimada u horeyso saaraa waxbarashada cunuga waxbaraa markuu wax barane adduunyada ilaahay asaa keena insha allah taasi fikir uguma baanaba wax weliba cunuga waalidka waxbarashada lacagta uu ku bixiyo oo meel weliba ku bixiyo asaa cunugaas waxbarana macalimiintan dhammaan waxaa uga baaqayaa oo qur-aanka iyo kuwa maadigaba ubadka inay xil iska saaraan ay u noqdaan sida waalidkoodo kale ay u noqdaan ay ku dadaalaan ay u damqadaan ayna u naxariistaan ayna soo saaraan jiil wanaagsan macalimiinta sida bulshada u noqoto bulsho aqoon-yahan ah wax soo saaro waxaa laga maarmaan ah in waalidiinta aysan dayacin barashada qur-aanka ee caruurtooda maadaama ay tahay maalgashi qiimo badan oo faa'iido leh adduunyo aakhiraba